xildhibaanka galbeedka ismaamulka wajeer mudane yuusuf maxamed ayaa maanta beeraleyda galbeedka ismaamulka wajeer waxa uu ugu deeqay geedaha dhallamiraha muhiimka sida geedka cambada iyo sidoo kale afakaadhada iyadoo cambada iyo afakaadhada ismaamulka wajeerna looga keeno gaaris moyaale nairobi meru iyo qaybo ka mid ah dalka kenya tani ayaa waxa ay dhiirigelin u noqonaysaa beeraleyda galbeedka ismaamulka wajeer maadaama guud ahaan ismaamulka wajeer aanan laga helaynin beere lagu abuuray midhaha afakaadhada iyo sidoo kale cambada dadaalkani uu sameeyey mudanaha galbeedka ismaamulka wajeer ayaa waxa ay dhiirigelin ballaaran u noqon doontaa dadka tacbashada beeraha sameeya ama beeraha wax ka soo saarto kuwaas oo aad ugu farxay geedaha maanta loo qaybiyey dadkii la guddoonsiiyey ayaa u mahad celiyeen mudanaha galbeedka ismaamulka wajeer iyaga oona sheegay inay tahay mas-uulkii ugu horreeyey oo beeraleyda soo garab istaago halka sidoo kalena ay carabka ku dhufteen in xitaa aysan ka warwarsaneen lacagta fiiska ee carruurtooda iskoolaadka ku jiro oo ay ku seexdaan kuna soo toosaan ballantii uu u qaaday xildhibaanka galbeedka ismaamulka wajeer magacayga waa yuusuf shariif ibraahim shamanka beeraleyda griftu farmers association maanta meeshaan waxaan iskugu imaanay arrin aan aada ugu faraxsannahay geedo oo sidilins oo ka kooban camba iyo afakaadhada oy kala yihiin cambada xisaabtooda kun geed afakaadhadana ay tahay shan kunoo geed lixdaas kun ayaa maantanta noogu keenay mahad weyn waxaan u celinaynaa dowladda sare oo national government la dhahaa oo madaxweynaha uu weyn yahay iyo khaasatan xildhibaanka muheshimua yuusuf maxamed faarax oo wajaa west oo noo keenay marka hadda waxaan meeshaan iskugu imaanay in aan maaragtay beeraleyda u qaybino ama gobol ahaan constituenska meeshii beer ay ka socon karta aan ugu qaybina aan iskugu imaanay meeshaan aada iyo aad baa loogu baahnaa marka mahad weyn waxaan u celinaya waa sababta codsi kale waxaan codsinaynaa markaan meel maaragtay khayraad uu jiro dhab lagama waayo hadda aada iyo aad waxaan u codsanaynaa maadaama shidaalka uu aad beeciisa uu qaal u yahay dadkana sabuul sabuulnimadiisa ay iska badan tahay waxaan codsanaynaa solar system wixii musaacadoonana siinaya aad waxaan u codsanaynaa beeraleyda in lagu caawiyo solar system ani waxaa la yidhaha horta cabey sheekh maxamed oo cabey saneengo lagu magacaabo ani maanta waxaan mahad u celinaynaa meshimua maduro oo maanta geeda oo intaas soo geedo lix kunna noo keenay aan mahad u celinaynaa waa u baahneen zaid oo u baahneen weli haddana hadda weli waxaan usii baahannaha liinta liintana oo u baahanna maadaama ay zaid ay meeshaan ay ka baxda waxaan rabnaa liintana iyadana maarata inaa maarata nagula sacdeey mahad weyn oo ama ani maanta reergrif aan wakiilshaynaa oo reergrif ahaan ah farax oo maaratay aan la faraxsan yahay maadaama aan helnay beeroleydi arrimahan oo beeraha aan helnay mahadaan celinayna haddaan ka hore hayado un soolayaasha iyo maarata geeda iyo armowgii waxa weyn oo ani maanta macaabimar si hadda maantaan aan geeda u helnay weli haddaan ka hore wax maraan helnay ma laha laakiin hadda waxaa noqotay qofka u horreey oo nagu caawiya arrimaha beeraha geedahan geedahan waa zaid hanuun lagama helo inta waana lacag ay u baahan tahay mahadaan u celinaynaa laakiin liintana nagu soo sacdeeyey midda kalena waxaa waaye arrimaha soolaada maadaama ceelasha ay beri ay maarad jareetyaasha ay qarash nagu direen waxaan u baahana inay maarad arrinta soolaana madaxaas ka jab waana mahadsiin neehaw run ahaanta magalanaa maanta farax weyn baan u aragnay noola keenay abuurkan oo ka kooban camba iyo ovacado waana shayga aad iyo aada looga muhiimsanay maadaama hadda waktiga roobka ay tahay aad iyo aad baan ugu baahnay run ahaanta magaladhahana wax badan oo laxwayna soo martay laakiin qaf beeraha xaggood wax nagala qabta oo mashruuc noocaa na keeno oo camba iyo ofakaadho wada oo beerihii ku abuurtala fridaadka maanta kolley aad baan ugu faraxsana taas weliga ma arkin umaynaa waa ninka ugu horrey run ahaanta magaladhaha beero dad badana baa wax abuuray sida hore dadkii reere ba ay qabi jireen reerihii waa ay dhamaadeen laakiin hadda dadkii waxay niidi ku hayaan inay beera la abuuro abuurkuna annagoo waan u baahnayn welina wax badan usii baahana waan codsanaynaa insha allah maxishimuwaaga oo national government noo jira iyo county wixii nooga soo torgan weli abuur baan u baahana waxaaba kaloon kusii diri ma garana run ahaanta ma gaya xildhibaankan hadda maanta ku jiro oo loo qaara mr yuusuf cusmaan oo maliro ku magac dheer dadweynaha markay meel iskugu imaadaan shayga hadda laga hadlo waa batribe wallahi run ahaanta hadda kole isguul la furi doonaa inkastoo hadda waktigii la furay gadaal loo yara dhigay run ahaanta ma galalaa wasaasiga awal stress badan ahaan jiri hadda basri ahaan ma galalaa masaasi kasta markaas weydiis maasha allah war sideed kun iyo boqol iyo lixdan iyo lix shanlaanay iyo todoba kun iyo wax weligayna ma soo maray unuga ugu badan shan kun afar kun waxsaana leeyihin hadda waa shay la yaabe cunugii hadda foomuun ku jiray kii foom four ku jiray sideed kun iyo boqol iyo lixdan iyo lix iyo todoba bin wax saasaan helna waa markii ugu horreysay wallah waan ku faraxsannahay marka niyahow waxaan rabnaa maxshimuwaaga saas inaan usii wada wallahi wa- maadaama aan wasaasiga nahana anaga wasaasiga haddaan nahno stresska badanoo nahay waxay ahayd maadaama xoolihin qabi jirna ay naga dhamaadeen hadda wasaasi ahaanna ma gala laha kolley waa nisa imaantaa dadweynaha fadhi kudirir baa hagaajin war xaaladda ka warano iskuul ka waran magala isweydiiyey iskuul baa la furaa stressaan nugu jiri laakiin hadda wax stress la yidhaahba ma leh sababta weyn aan u helna waxaa waaye basri waaba waaba helnibi basri aad baan u helna waan ku mahadsan yahay maxshimugaan waana qof ka horrey insha allah saana sii dadaal insha allah waktiga xilligii campaign la gaarana alaana gaarsiiyey magacayga waa xareedo ibraahim wajaawes arbijaan wad waxaan ugu baahneen waxaan helnay abuur waa abuur aan u baahneen waxaan codsanaynaa awolo horta ilaaha ku mahadle wax walba wixii imaado ilaahay xaggiisunba ay ka imaadaan ilaahayn baan ku mahadinaynaa kadib wixii maaragtay intaas qarashun baa galaan codsun bay galaan wixii maaragtay siyaado ah oon helnana madaxdayna iyo wixii noo soo kordhiyo imbiig aan ku mahadinaynaa magacaygu waa kaahiye aadan shaalow tawan almin garibtu maanta xafladan waxaan iskugu imaadnay mashruuca oo geedaha la abuuraya oo maanta imbiga wajia west mheshimiwa muliro aa isku bixiyey wajia west toddoba kun lix kun oo geed marka aadaad u mahadsan yahay arrintaas oo munaafacaad lah oo cambe iyo avocado iskugu dhex jiraan marka mahad weynaan u celinaynaa Ah, marka waxa kaloo cilladaha oona haysta waxaa ka mid ah beeraha ina xoogaho biyaha noogalo ceelasha ceelasha loo qodo dadka oo dadka tabareyda oo generatayaal loo saaro soola loo saara dadka bohols loo qodo marka sidai beeraha marka baahida looga baxa aniga waxaa la yidhaha cabdi cabdulaahi cabdille constance coordinator wajiha west xafiiska mashuma yuusuf faarax maliro aan ka shaqeeyaa oona ka socdaa ilaahay baana waafiji maanta inayn inta iskugu imaana maantana waa waqtigii geedaha la abuurayay dowladda sare oo s- ka soo shaqeeya mashuumaha wuxuuna keentay lix kun oo geed shan kun avocado iyo kun eh, cambe ah waxaan mahad ugu celinaynaa hadda mashuumaaga kolley eh, lixda gobol oo wajeer ay ka kaaban tahay meesha laga laga helay lixdan kun oo geed wajiha west kelix way konsensayaasha kale ma jiraan marka intaasna waxay ku imaaday dadaal ad ka keenay mashuumaaga meesha as jooga iyo xafiiskiisa waxaasna ugu deeqay inay s- eh, gobolka wajiha west ay geeda ay ka baxaan ama ay ku abuurmaan oo laga helo mire waa mahadna ugu celinaynaa waxaa kaloon iin sheegayna oon xafiiskana aan maasay aga shaqaynahay sidiis hadhowtay damba kuwaan hadda lasoo bilaaba maahan wax kaloo ka weyn ay u imaadaan oo dadweynaha looga caawaya beeraha iyo dhibka beeraha ay keenaan oy oo- oo la- oo maaragtay looga shaqeey Ee, waxaan inku waxaa- waxaa- waxaasna waxaasna ugu dhahay inay maanta wajiha west kilix lix kun oo geed ay national government usoo dhiibtay through his initiative waa arrin isaga naftiisa loo mahad celiya Ee, geedihiis keenay giriftu kelix ma siinin waxaan u qaybinay giriftu iyo hadhaadho subcounty aa loo kala qaybiyey hadhaadho ilaa cali masaajida ay gaaraysaa ilaa Gars- ilaa mahasahaya calibohol giriftuna waxay gaaraysaa ilaa iyo waagala ilaa iyo arbajaan marka nin walba wax baa soo gaari doono magaalada grifti kulix laguma qaybinayo constansiga idaala loo qaybi marka waxaan mahad iyo iyo ku- beeraleyda waxaa u baaqaa maadaama oo wax yar saan oo kale loo keena inay horta geedihii shalay la keenay ay beri tusaale u noqdaan dabaraac laga soo raaca wixii la keenay ay baxaan si ay ku howlshaan miro ugu helaan beri wax kale ka weyn bas xafiiska ugu soo ugu soo daaqa intaasaan u baaqa tunaweza kuipanda na wale wengine tunawaomba ikiwa kila jamii inaweza panda miti kuanzia hamsini kwenda juu ili tuafikie yale ambayo serikali yetu inahitaji. Ningewaomba wote na miti hiyo waweze kuipanda na kuikuza ili iweze kututolea matunda, kwa sababu miche hii tumepewa ni ya matunda. Tumepokea miche hii elfu tano kutoka kwa Wizara ya Kilimo na Mifugo ambaye tumeonekana Wajia West tumeweza kuwa tukipanda miti kwa njia nzuri, na ndio maana tuliletewa miti hiyo ya matunda ili tuweze kuipanda. Kamati tulio nayo hapa, kila mtu amepewa jukumu ya kuhakikisha miti ambayo wamepewa imewazwa kukuzwa, kumwagiliwa maji na kuweza kukua. Tunajua sehemu hii yetu ni kame na maji yanakuwa kidogo, lakini wale walio katika na mashamba na wako na maji, tunawaomba na tunawahimiza wakuze miti hiyo kwa kuimwagilia maji, na baada ya mwaka moja miwili ama mitatu tutaweza kupanda, kupata matunda ambaye itaongezea vitamini kwa watoto wetu. Ni hayo tu, mimi ni kumwomba muweze kupanda na kukuza miti hiyo.
si kastaba ha noqotee mudanaha galbeedka ismaamulka wajeer ayaa wado dadaalo ballaaran isagoo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay qaliin bilaash galbeedka wajeer ka fuliyey halka sidoo kalena beer laga dhagax dhigay galbeedka wajeer taasoo noqonaysa midii ugu horreysay oo lagu xanaaneeyo xoolaha sidoo kalena hilibkooda iyo maqaarkooda la doonayo in laga suuq geeyo galbeedka ismaamulka wajeer qeybaha kale ee dalka iyo caalamka mucaawiye geellahaajir wajia community radio galbeedka wajeer